bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd yaqul lahu tabaaraka watacala walaa taxsabana allaha gafila cama yacmalu zalimuun inama yuahiruhm liywmin tashkhasu fihi labsar suuratu ibraahimna waan ku salax jirnay aayadda afartan iyo labaad ayuu darsigeena ka bilaabanaya suuradda gabagabadeeda iyo qeybta nagu dambaysa waxaa lagaga hadlayaa qiyaamada iyo ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa siduu ula socdo una xisaabin doono iyo sida la kala noqon doono alla wuxu yihi subxaana wa tacala walaa taxsabanna ha u malaynin allaha alle ha u malaynin haafilan inuu yahay mid moog camaa shayga xaggiisa camaa shay xaggii yacmalu ay samaynayaan alzaalimuuna zaalimiintu ay samaynayaan inamaa yuahiruhum inamaa yuahiruhum wuu un dibdhigi liyawmin maalin buu u dibdhigi maalinkaasoo tashkhasu ay kor u kacayso kor u qaadmayso fiihi maalinkaa dhexdiisa al absaaru aragyaalku muqticiina xaala ay yihiin kuwa degdegaya muqniciu ru'uusihim madaxyadoodana kor u qaaday iyagoo ah laa yartaduu xaalo uusan noqonaynin ilayhim ayaga xaggooda tarfuhum baalkoodu ama araggooda wa af-idatuhum qalbiyadooduna hawaaun kuwa madha wey kuwa hawaa oo madha wey maana rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ha u qaadanin nabiga laalaya sal alay wasalam iyo cid kasta oo hadalkaa maqlayo hamoodin vaalimiintu waxay samaynayaan inuu alla moog yahay subxana wa tacala waa la ogyahay waa lala socdaa waa la dulqaadanaya laakiin inuusan ka warhanin hamoodin beenintay ku beeninayaan iyo qaladaadkay ku jiraan iyo makrigii xumaantay samaynayaan lagama yani lagama mooge waa laga warhaya haddii laga warhayo maa la qabta waa meesha imaanaysa marka maa nimankan laga shaqeeya si fiican looga takhalus waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu nuu dibdhigayaa maalin maalin buu arrintan ugu talagalay maalinkaa siyaabaha ay noqonayaan baa la sheegayaayo waxaa la yidhi maalinkaa indhaha ayaa taagnaya tashkhasu fiihi alabsaar waa maalin ay ilmu indhuhu kor u taagmayaanoo ay kor u kacayaan macnaha yani shukuuska waxa la yidhahdaa ayadahan dambana way sii faahfaahiyeene ishu markay taaganto markii ruuxa mushkilo ay haysato ama dhibaata haysato indhaha ayaa taagma mata marka tashkhasu fiihi alabsaaru saasaa laga wada ayagoo waxay soo baxayaan degdegaya muhtiina bimacnaa musriciina wey muhtiina ila daac ka u yeedhayo soo baxa leh bay xaggiisa usoo degdegayaan waa markay qubuurta kasoo kacayaan muqnicii ru'uusihim madaxyadoodu yani waxa weeye kor u taagan yihiin madaxyadooduna kor u taagan yihiino madaxyadoodu ma fooraan korbay u taagan yihin mana laa yartadu ilayhim tarfuhum tarfiga waxaa la yidhahdaa waa yani isha baalkeeda isha baalkeeduna usoo noqon maayo meeshiisii kusoo noqon maayo yani indhihiibaa taagmayo baalasha labada baal isku soo noqon maayaan saasay u kala taagmaya laa yartadu ilayhim tarfuhum sababtuna waxa weeyaan markuu ruuxu fikir iyo hawl iyo cabsi iyo argagaxu ka bato ishu inay soo noqoto waa adag marka balaayada taagan iyo waxay arkayaan iyo mashaakisha iyo argagaxa ila ruuxu markuu caadi wax u fiirinayo arrintiisuna ay caadi tahay isha marna labada baal way isu yimaadaan marna way kala qaadnaan hadda laakiin xaaladdaa markay tagaan yani laa yartadu ilayhim tarfuhum isha baalkeedu soo noqon maayo ama araggoodu soo noqon maayo macnaha allah subxaana wa tacala wuxuu leey wa afidatuhum hawa macnaha waxaa laga wadaa qalbigooduna waa maran yahay qalbigu waa maran yahay laba macnay mufasiriinta salafka kufasiraan qalbigu waa maran yahay oo cabsidu markay ruuxa ka tan badato faham iyo fikir toona ma leh sidii wax maran oo kale ama meehay sida mufasiriinta salafka qaarkood leey waxa weeye yani ruuxu markii argagaxu ka bato qalbigu intuu booskiisa kasoo guuro iyo wuxuu yimaadaan meesha dhuunta ah marka meeshii qalbigu uu joogay maba joogaanba qalbiyadii meesha waa ka maran yahay oo booskeedii waa ka guureen cabsida jirta daraaddeed maana walaa taxsabanna ha u malaynin allaha allah ha u malaynin haafilan mid moog camaa inuu yahay mid moog camaa shay xaggii yacmalu ay samaynayaan alzaalimuuna zaalimiintu ay samaynayaan uula socdaa inamaa yuakhiruhum wuu un dibdhigayaa liyawmin maalin buu u dibdhigayaa maalinkaasoo tashkhasu ay taagi ay kor u taagmayso kor u kacayso fiihi maalinka dhexdiisa al absaaru aragyaalku muhtiiciina xaala ay yihiin kuwa degdegay aragyaalkoodaa kor u kacaya muhtiiciina xaala ay yihiin kuwa degdegayo baaqa iyo dhawaaqa loo yeedhay xaggiisay u degdegayaan muqnicii ru'uusihim kuwii madaxyadooda kor u taagay xaala ay yihiin muqnicii ru'uusihim madaxyadooda kuwa kor u taagay